bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka saaxuan warka subaxnimo raadiya dalsan ee muqdisho qodobada saaka aan idii haynana waxaa ka maqan shirka wasiirada maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ah oo maanta la filayo in lasoo gabagabeeyo faahfaahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan dowladda federaalk dowladda fiinland oo dowladda federaalk soomaaliya ka taageeraysa arrimo muhiim ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wafti uu hogaaminayo oo gaaray degmada marsamaanka ee ku yaala maarsamaanka ee ku yaala bariga degmada baxdo ee gobolka galgaduud qaramada midoobay oo ka digtay macluul ballaaran oo ka dhacda soomaaliya wararka dibadda saakaan idii haynana waxaa ka mid ah maraykanka oo si weyn uga walaacsan macluusha la saadaaliyey ee soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
war kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa subax arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee sebtembar sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen dumarka warka subax raadiya dalsan muqdisho markaana u diyaargaroowa iyagii oo iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay waxaa maanta lagu ballansan yahay in lasoo gabagabeeyo shirka wasiirada maaliyadda xukuumadda ama wasiirka ama wasiirada ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dalka waxaa maanta oo arbacaha muqdisho lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo shirkaasi oo shalay lagu ballansanaa in lasoo gabagabeeyo shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa ama looga hadlay sidii ama sii wadista wasiirada sidii wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada ay dib u habeyn uga sameyn lahaayeen dhaqaalaha dartargelinta horumarinta maaliyadda dalka iyo iskaashiga joogtada ah ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inta uu socday shirka ayaa waxa ay wasiiradu wasiirada ka qayb qaatay ay dood adag ay ka yeesheen ama ka yeesheen arrimo kala duwan oo ku aaddan habeynta ama dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka waxaana shirka maanta lagu wadaa in uu soo xiro wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur shirkan ayaana shalay balantu ahayd in lasoo gabagabeeyey balse isqabqabsi u dhexeeya wasiirada maamul goboleedyada iyo wasiirka xukuumadda federaalk soomaaliya ama wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa keentay in maanta lasoo gabagabeeyo taa ayaana maanta lagu wadaa in shirka si rasmi ah lagu soo gabagabeeyo magaalada caasimadda ee muqdisho oo uu ku bilowday maalintii isniinta ahayd ee lasoo dhaafay shalay ayaana lagu ballansanaa shirka lasoo gabagabeeyo balse maanta ayaa la sheegay ama la shaaciyey in shirkaasi lasoo gabagabeyn doono dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wafti uu hogaaminayo oo kalo wasiire ah ayaa waxa ay gaareen deegaan ama degmada karmaanse ku yaala gobolka galgaduud madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee axmed cabdi kaariyo qorqor iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ka koobnaa wasiiro xildhibaano iyo maamulka degmada baxdo ayaa gaaray deegaanka marsamage ee ku yaala bariga deegaanada baxdo ee gobolka galgaduud halkaasi looga diyaar garoobay sidii la isaga safeyn lahaa dagaalamayaasha al-shabaab ama looga safeyn lahaa dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada hoos yimaada deegaanka marsamage madaxweynaha ayaa warbixin waxa uu ka dhageystay odayaasha iyo hogaanka ciidanka deegaanka oo ay al-shabaab iskood ama dad shacab ah oo iyagu iskood isku soo abaabulay kuwaasi oo u diyaar garoobay inay la dagaalaan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ee dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor oo la hadlay odayaasha iyo dadka deegaanka oo iskood isku abaabulay ayaa waxa uu ku bogaadiyey dadka deegaanka sida geesnimada leh oo ay uga diyaar garoobeen la dagaalanka ee dagaalamayaasha al-shabaab mar uu la hadlayeyna dadkaasi waxaa hadaladiisa ka mid ahaa reer maarsamage waxaan marka hore waa idiin nimid waxaan idinkugu nimid inaan idinla qaybsanno xaaladda aad ku jirtaan iyo diyaargarowgiinna iyo la dagaalanka argagixisada inaan idinla qaybsanno hawsha inaan ka tashanno iska waraysanno mas-uuliyadda iyo hawshaas guud ayna hor taalla si guud noo wada hor taalla ilaahay fadligiis meel fiican baan idinkugu nimid adinkoo diyaargarowdeen reer maasamagoo diyaargaroobay markay arkeen dhibaatada manaxayaasha markay hubsadeen hadday shalay islahaayeen amay wax kale iyo dad kale u socdaan inay wax walba oo naft oo nool u socdaan in nafta ka gooyaan ayna wax kale u socon reer gelmudug meelay joogaanba horena dagaalkay ugu jireen haddana haddii ilaahay yidhaahdo maanta waxa socda iyo meesha ay soo gaareen argagixisadii oo bahalnimadooda ay soo gaartay waa meelna wada kulminaysa oo dagaalkii aan ku jirnay noo toonjibaaraysa insha allahu tacaala soomaalina horey ugu jirtay oo soomaalin dhan bay dhibayeen hadday dhibaatadooda reer gelmudug si gaara isleeyihiin u dhibaateeya reer gelmudugna qolo ku soo duushay oo qori u soo qaadatay oo inay dulmiso u soo aadday oo ka macaashtay lama sheegin taariikh bay leeyihiin waxay leeyihiin taariikh ay dulmiga ku suuli yaqaaniin meel walba u fiirso qolo kastoo isku dayday reer galmudug inay xoog iyo qori ku muqooniso kuma muqoonin kuwaanna waa u sixon yihiinba waxaan la arkay iyo wax la maqlay midna ma ahan saas darteed waana guulaysanaynaa insha allahu tacaala safkana waa ku wada jirnaa waxa aad tabaysaan iyo meelaha aad tabaysaan iyo waxa ku habboon oo isleedihiin waxaasaa idinka maqan oo na dowladdu waa idinla garab taaganta dhammaan hay-adaha gargaarka iyo saaxiibada soomaaliyana waxaan baaq ugu diraynaa inay dadka argagixisadu dhibaatada u geysatay soo gargaaraan si gaara u soo gurmadaan xil gaara la iska saaro dadkaas ay barakiciyeen dhuungooyeen dhibaatada u geysteen annaguna ka dowlad ahaan waxaan qaban karno iyo waxaan qabsan karno dhammaanteen waa wada qabsanaynaa waxaana la harmayna insha allah ceeshana waa samaysanaynaa shirkadaha isgaarsiinta kambaniyada isgaarsiinta horena waa uga hadalnay haddana waa ku celinaynaa waa inay kiciyaan sameeyaan isgaarsiinta la istaaro wey la kiciyo wey looma hoggaansami karo lamana maqli karo argagixisadaas arxanlaawayaasha ah hanjabaadahooda iyo beentooda qof cid aan ka yeelina ma jirto haddii sharkadii kici weysa ama deg deg u howlgeli weysana waxaan u arkaynaa inay maqlayaan ay u dhaga fudud yihiin waxaas arxanlaawayaasha oo dhaqanka xun inay amaradooda beenta ah iyo hanjabaadooda beenta ah inay maqleen baan u arkaynaa saa darteed walaalaha kambaniyada annagoo ka xun dhibkii loo geystay haddana dhib kastoo dhaca waa laga kabtaa deg deg ha looga howlgalo shirkadii isgaarsiinta
dhinaca kalena haddii aynu eegno dagaal xoogan ayaa waxa uu ka socdaa deegaano hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan dagaalkan xoogan ama dagaal xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo al-shabaab ayaa ka socda deegaanka calaley oo siddeed iyo labaatan kilomitir u jirta degmada maxaas ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay dad iyo xoolo ka afduubteen deegaano aan ka fogeen halka uu dagaalku ka socdo dadka deegaanka oo caraysan ayaana weerar ku qaaday ragkii afduubtay ama afduubka u geystay dadkaasi waxaa jira khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkaasi isgaarsiinta oo xun awgeed lama ogaan karo waxa rasmiga ah ee ka socda halkaasi saacadii lasoo dhaafayna abaabul xoogan ayaa ka socday deegaanada gobolka hiiraan kaasi oo lagu jawaabayo weeraro al-shabaab dad bacan ama dad badan ay ku laayeen oo ka dhacay halkaasi dhinaca kalena haddii aynu eegno wararka dibadda dowladda mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay ka xun tahay xaaladaha abaareed ee ka jira qaybo ka mid ah soomaaliya maraykanka ayaa aada uga carooday ama aada uga niyijabsan abaaraha daran ee ka jira qaybo ka mid ah dalka sida koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay waqti xaadirkani ay ka jiraan abaarihii ama abaarihii ugu darnaa dowladda maraykanka ayaana si weyn uga walaacsan macluusha abaareed ee ka jira qaybo ka mid ah soomaaliya kuwa haatan lasii saadaalinayo toddobaadkan khabiirka arrimaha bini-aadinimada ee guddiga dib u eegista macluusha ayaa saadaaliyey in qaybo ka mid ah soomaaliya ay u badan tahay in ay ka dhici doonaan macluul inta u dhexeysa bilaha oktoobar iyo diseembar iyada oo aan la qiima iyada oo aan la qaybin gaar gargaar la taaban karo maraykanku wuxuu aada uga walaacsan yahay saadaashan aan wanaagsaneyn iyo baaxadda baahida guud ee dalka iyo gobolada ayuu yiri ayuu yiri ladaryaha amniga ee qaranka maraykanka jack sullivan oo intaasi raaciyey macluushu iman karta ama imaan karta waa natiijada arrimo isbiirsaday isbedelka cimilada ayaa weli kasii socda gobolka oo ay ka jirto abaartii ugu xumeed ee geeska afrika ee ka dhacdo muddo toddobaatan sano ah waxa uu sheegay in soomaaliya iyo dalalka dariska aysan weli kasoo kabsan saameyntii cudurka covid nteen waxa uu intaa ku daray duulaankii ruushka ee ukraine waxa uu kordhiyey qiimaha cuntada ee bacriminta iyo shidaalka taas oo ay uga sii dartay baahida bini-aadinimo iyo kadhigista gargaarka mid ka mid ama mid qaali ah islamarkaana xadiday karantaagaasi ayuu yiri jack sulven lataliyaha madaxweynaha qaranka ama amniga qaranka waxa uu sheegay in maraykanku uu wax ka qabsan wax ka qabashada abaaraha soomaaliya ama uu ugu deeqay in in ka badan toddoba boqol iyo lixdan milyan oo dollar gudan dhegeystayaal waan naga taa warkii subaxnimo oo aad saaka kala socoteen raadiyo dalsan ee muqdisho
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel